رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرس ورود
waad ku mahadsantiin dhegeysigiina ramadaan mubaarak subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay barnaamijka hoggaan kasta waxaan markaasi diradda ku saaraynaa isbahaysiga azmiya oo sheegay in iyada oo wadahadaladuna ay socdaan dibadbaxyaduna ay socon doonaan ramadaanka kadib waa marka afkala furo ayay sheegeen isbahaysiga azmiyo inay bilaabi doonaan dibadbaxyada waxayna ku sababeeyeen in markaasi dowladdu aysan daacad ka ahayn wadahadalada sida ay isbahaysiga azmiyo ay ku sheegeen marka hore aan soo qabto qadarada adeega barnaamijka qaybta ka ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afuur k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobta joogta ee k f c kugu keenayn k f c mar hadda digaagteeda goosato fartaada eed leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysay inaad ka farxiso dalbo k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnabo laga fuqi karin k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah sagaal garabka digaaga ah iyo jebsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso digaaga k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c allingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keena albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adiga oo wacaayo eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kuugu dhow dhegeysta si aad maantaba oga u gaarto adeega kale ee shirkadda isgaarsiinta safaricom haddii aan soo qabto ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goormee hadda dhegeyste waa marka aad haysato telefoonka casriga ah ee smartphone-ka loo yaqaano si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom kugu talagashay maadaama dhegeyste ramadaan lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah intaa waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya garaac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four four hash si aad uga faa'iidaysato dhegeysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa ablicathonka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w safaricom com kadib dhegeysta xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo adeega internetka aad u baahneyd ah khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adiga oo wakhtiga u kaalumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegeysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga joogo maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa dhegeysta ablicathonka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w w safaricom com ayaad dhegeystay ka heli ee maantaba qaado oo ku biir dhegeysta ka faa'iidayso geeska afrika waxaa ka jira abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun labaiyo labaatankii hal dhibic siddeed milyan oo qoys ayaa guryahooda isaga cararay ayaga oo raadinaya biyo baad cunto iyo sidoo kale hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n t r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse u n t r waxay la daalaadhacayaan baahida badan ee dadka u n t r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste mala socotaa in dhibcahaaga bonga pointska aad ku caawin karta qoysaska abaartu ay saameeyeen u n t r waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daranaya waxay aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxa ay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saameysay sidee ku caawin kartaa adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom haddii lacag xitaa aadan awoodin dhegeyste dhibcahaaga ayaad ku caawin kartaa sidee uga caawin kartaa dhibcahaaga bonga point haddaba dhegeysta bonga point haddii uu kugu jiro waxaad ku caawin kartaa dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaad marka hore ku dhufanaysaa star one twenty six hash kadibna waxaad dooranaysaa dhegeyste lipana bonga point kadib waxaad dooranaysaa paybill paybilka waxaad kasii dooranaysaa business number business numberkana waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number account number waxaad gelinaysaa star f m waxaa kadib kuu soo baxaya cadadka lacagta ee aad rabto waa cadadka dhibcahaaga bonga pointka ee aad rabto inaad ugu deeqdo kadibna waxaad gelinaysaa nambar sireedkaada haddii lacag aad diri rabto oo embesaada lacag ka diri rabtana sidaas oo kale waxaad tegaysaa embesa paybill kadibna waxaad gelinaysaa dhegeyste soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account number waxaad gelinaysaa star f m kadibna cadadka lacagtaada kadibna dhegeyste waxaad ku diraysaa nambar sireedkaada kadibna sidaas ayaad ugu dhufanaysaa oo dadkaasi ayaad dhegeyste ku caawin kartaa isla adeegyada ayaan ku guda jirnaa idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysaneysaan barnaamijka hogaankista waxaan diradda ku saaraynaa dhegeystayaal isbahaysiga azmiyo ayaa sheegay in markaasi ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ka dhanka dowladda marka uu la furo afka la furo ama ramadaanka uu dhammaado oo muslimiintu ay dhammaystaan bisha barakaysan ayay sheegeen inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ka dhanka dowladda waxay ku sababeeyeen in dowladdu aysan daacad ka hayn wadahadallada sidaasi darteedna in wadahadaladana la socodsiin doono dibadbaxyaduna ay socon doonaan ilaa inta dowladdu ay ka bedeleyso dalabaadkooda ku aadan kow waxaay markaasi sheegeen waxay sheegeen in saddex shay uu raila odinga shalay sheegay inay qasab tahay dowladda marka horeba inay sii sameysa intaanan wadahadalada la gaarin maciishada oo hooseysa qaaliga hoos loo dhiga qiimaha burka iyo booshada ayuu sheegay in boqol shilin laga dhiga kiilihiiba in markaasi laga dhiga ayuu sheegay raila odinga oo dadku marka hore ay sii nafisaan waxaa kaluu sheegay in lasoo celiyo subsidigii ku jiray raashinka dowladdii hore ee uhuru kenyatta ay gelisay oo hadda meesha laga saaray in lasoo celiyo qarashaadka iskuulaha ee ardayda oo iyadana subsidigii ku jiray meeshii laga bixiyey ayuu sheegay in lagu soo celiyo oo waalidiinta iskuulaha sidii hore aysan lacag u bixinin haddii ay bixiyaanna kun laba kun inta ay bixinaan ay bixiyaan maadaama hadda subsidigii laga qaada meesha oo ay ku qasbanaan doonaan waalidiintii inay lacaga bixiyaan sida isagu uu ku sheegay raila odinga waxaa kaloo markaasi sheegay in intaasi marka la qabta oo inta wadahadalada la horfadhiisanin intaasi la qabta sidoo kale waxa uu sheegay in uu tusaale usoo qaatay in dowladdu ay daacad ka een wadahadalada wuxuu yidhi sidee loogu soo dari karaa qof isbahaysiga azmiyo ka tirsan in wadahadalada uu anagana la yeesho tusaale aadan keenaan xildhibaanka eldas ayaa ka mid ah dadka isbahaysiga kenya kwanza ay usoo xulatay wadahadalada hase ahaatee aadan keenaan waxa uu kusoo galay xisbiga jubilee xisbiga jubileena waxa uu ka tirsan yahay isbahaysiga azmiyo sidaas darteed raila odinga waxa uu sheegay waa in meesha laga saaraa maadaama uu ka tirsan yahay isbahaysiga azmiyo oo aynan suuragal lahayn qof asbahaysiga azmiyo ka tirsan inuu haddana wadahadal annagana la yeesho siduu hadalku dhigay sidaas darteed waxaa uu sheegay rayla taasi ayaa daliil u ayuu yidhi in dowladdu aysan daacad ka ahayn wadahadallada balse waxa uu yidhi waxaa bilaabin doonaa mudaharaadyada hooyadood uu yidhi oo aanan la arkin ama hore aanan loo arkin ayaa dalka ka dhici doona mothers of demonstration ama mother of demonstration ayuu yidhi raila odinga waxaa kale uu sheegay in markaasi raila odinga uu shalay carabka ku dhuftay xilli uu ku sugnaa fagaaraha kamakunji ayuu waxyaabo badan ka hadlay oo uu sheegay in isu soo baxyada ay dadweynaha kula tashanayaan bal sidii wax la yeeli halka sida ay wax u socdaan maadaama la arkaya waxa ku aadan ee dhegeysaniraahda dadweynaha kaga aadan ayuu raila odinga sheegay inay muhiim tahay in dadweynaha lagala tashado tallaabooyinka la qaadaya iyo sida ay xalka u arkaan ee caqabadahan sida lagu xalin kara ayuu sheegay wuxuuna dowladda u sheegay in markaasi ay ku dhaqaaqaan oo ay sameeyaan dalabyadaasi sidoo kale waxa uu raila soo hadal qaaday arrinta ku aadan in baaritaano lagu sameeyo saafarka waxa uuna sheegay haddiiba aad guulaysatay oo aad og tahay si cadaaladda inaad ku guulaysato ooba qofka guulaystay adigaa tahay maxaad u diidan tahay in la furo saafarka ma waxaad isleedahay ama taasi micnaheedu waxay ta yidhi raila odinga in aad og tahay inaadan guulaysanin haddii aad guulaysato fur mucaaradku waxaay sheegeen haddii saafarkaasi la furo oo waxa ka soo baxa uu noqdo in markaasi isbaysigooda laga guulaystay waxay sheegeen inay markaasi u hambaliyan doonaan qofka guulaysta sida iyagoo hadalka u dhigeen ay markaasi si kastana ay kula shaqayn doonaan laakiin intaasi ka hore waa in ay marka hore dowladdu maciishadan kacsan ay markaasi yaraysaa dhammaan waxyaabihii lacagihii la geliyay ee waxbarashada shidaalka sidoo kale raashiinka qutuldaruuriga in lagu soo celiyo kadibna markaasi wadahadalka la isugu imaado ayuu markaasi sheegeen isbaysiga azmiyo laakiin waxaa kaloo ay sheegeen in wadahadalada aan uuna noqonin mid markaasi baarlamaanka dhexdiisa ah oo uu ka noqdo baarlamaanka banaankiisa xildhibaanada xitaa wadahadlaya waxay sheegeen inay ku wada hadlaan meel baarlamaan ka baxsan oo dad markaasi khubaro ah sharciyaqaano ah ay qayb ka noqdaan wadahadalada waxauna raila uu sheegay in dowladda gaar ahaan isbaysiga kenya kwanza sababaha ay ugu ordayaan baarlamaanka inay tahay in xitaa xildhibaanadii mucaaradka oo dhan ay iibsadeen oo markaasi ay intooda badan daacad iyagu yihiin oo ay sheegeen in xildhibaano badan oo mucaaradka ka tirsan markaasi dowladdu ay iibsato ay la wareegtay aan soo qabto adeega barnaamijka poster basel waa adeeg aad qiimihiisa awoodi kartid laguna kalsoonaan karo dhegeysta adeegan ayaa kuu sahlaya in dokumentiyo alaabta noocyada kala duwan aad u dirtid gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka poster basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aad u wanaagsan waxaad u diri kartaa dhegeysta alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega poster basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah bosta basel waa hab la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo basel a dhegeyste adeegan si dhab ah waxaad oo heli kartaa waddan kasta oo caalamka ah miisaanka ugu badan ee la diri karo ama loo diri karo caalamkana waa soddon iyo kow dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo galaya xafiiska boosta alaabta uu diraya ayuuna ku qoraya magaca ciwaanka magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo nambarka telefoonka iyo ciwaankiisa marka uu macaamiilku uu markaasi uu buuxiyo uu foomka caddaynta macaamiilka kaas oo faahfaahinaya waxa ku jira baselka iyo sidoo kale qiimahooda saraakiilka ama sarkaalka boostada ayaa isna waxa uu xaqiijinaya waxa ku jira alaabtaasi ama bogsihaasi sidoo kale wuxuu miisaamayaa E, alaabta aad meesha geysay waxaa kale markaasi macaamiilkuna waxaa la siinaya rashiid rashiidkaasi oo faahfaahinayo nambarka raadiraaca alaabta sidoo kale macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karaa shabakada posta posta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis ah iyo boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan ah posta kenya waxay ku leedahay ramadaan mubaarak barnaamijka hoggaan kasta ayaad dhegeystayaal dhegeysanaysaan waxaana diiradda ku saaraynaa isbaaysiga asmiyo oo ku dhawaaqay in dibadbaxyadu ay dib u bilaaban doonaan ramadaanka kadib iyadoo wadahadalada ee xalka looga gaarayo arrimaha ay tabanayan ay socdaan balse waxa ay sheegeen in wadahadalladaasi la doonayo inuu noqdo mid baarlamaanka ka baxsan xildhibaanada ha ka qayb galaan laakiin baarlamaanka gudihiisa aanan ahayn oo bannaanka ka ah dad markaasi garyaqaano iyo khubarona ay qayb ka noqon doonaan isbaysiga asmiyo waxay iyagu dadka ku matali doon wadahadalladaasi todobada xubnood ay markaasi ku soo dareen macao mutuwa iyo sidoo kale jeremahi kioni oo iyagu labadaba qareen ah si markaasi arrimaha sharciga iyo ay iyagana kor ogala socdaan ayay isbaysigooda toddobada xubnood ay kusoo darsadeen hase haatee waxa ay ku eedeeyeen isbaysigii kenya kuwanza in markaasi uusan wadahadallada daacad ka ahayn sababtan waxay sheegeen in markaasi ay kusoo dareen isbahaysigaasi wadahadallada mid ka mid ah siyaasiyiinta ka tirsan isbahaysiga asmiyo ay kusoo darsadeen inuu wadahadallada qayb uga noqdo siyaasiyiinta ama xildhibaanada lagu soo doortay xisbiga jubilee ayaa iyagoo aanan markaasi xokayahooda iyo xisbigaba unan warka haynin waxa ay sheegeen in ay la shaqeeyaan isbahaysiga kenya kuwanza oo ay qayb ka noqdaan taasi oo isbahaysiga asmiya uu markaasi kasoo horjeestay kuna tilmaamay in dowladda ay burburin ku wado dimuqraadiyadda dalka maadaama dalka uu leeyahay xisbiyo badan oo qof kasta looga baahan yahay xisbigii lagu soo doortay in markaasi uu ku shaqeeyo oo uu joogo raila odinga ayaa horey u sheegay siyaasiyiinta in ay micnaheedu ahayn dowladda ayaan la shaqaynaynaa si ay horumar u keento micnaheedu waxa uu ku tilmaamay raila odinga horumarku dowladda gobol walba iyadaa laga rabaa in markaasi ay geysa xildhibaankana shaqadiisu ayaa waxay tahay in horumarkaasi uu baarlamaanka ka sheegay ee ma aha madaxtooyada inuu taga koob shah la siiyo taasi horumar ma aha ayuu ku tilmaamay raila odinga maxaa yeele waxa uu sheegay in awooddow ayba xildhibaanada haystaan marka adigoo awooddii haysta baarlamaankii wax geen kara doodii dhalin kara ee dowladdii la xisaabtami kara inaad tidhaahda madaxtooyada ayaan tegayaa si horumar aan u dalbada taasi waxa uu ku tilmaamay inaysan horumar ahayne balse si kale uu tahay in siyaasiyiinta iyo xildhibaanada isbahaysigiisa la iibsanayo sida uu isagu hadalka u dhigay aan soo qabto qadarada adeega barnaamijka qeybta kaa dhegeysta bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa markaasi nidaamka dayactirka deynta kaasoo doonaya in uu ogolaado macaamiisha inay iska bixin waayay deynta moobeelada inay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ah ee haray halka boqolkiiba konton kale laga caafiyey lana cusbooneysiiyey heerkooda deynta ee c r b macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deynta aanan weli la bixinin laga bilaabo kooda disembar labada kun labaiy labaatanka ilaa iyo soddon iyo kooga mey labada kun saddexiyo labaatanka dhegeyste haddii aad qaadatay lacag deyn ah hadday noqon lahayd lacagta deynta ee moobeelada laga qaato ama k c b mpesa ka qaada ama ka qaada m shuari ama ka qaada deymaha kale ee markaasi moobeelada ee online-ka ah ee shirkadaha ay bixiyaan haddii aad ka qaadato wixii oo dhan ka qaada haddii deyn laguu leeyahay magacaaga dhegeysta c r b ayuu yeelaa waa waxa uu markaasi magacaaga u yeelaa qeybta deymaha ee c r b dadka deynta qaata ee bixin waayo guddiga loo gudbiyo oo la geliyo magacooda halkaasi macluumaadkaada la geliyaa si meel kale aad deyn uga qaadan haddii magacaaga uu meeshaas ku jira cid deyn ku siin karta ma laha walaa bangi walaa mobile walaa wax kale sidaas darteed bangiga dhexe ayaa markaasi u ogolaanaya macaamiisha in bal laga caafiyo maadaama culeyse iska jiraan dadkaasi deymaha qaate ayuu doonaya konton boqolkiiba konton in laga caafiyo konton kontona bangiga qofkii ama meesha deynta aad ka qaadato konton ay kaa tuurtay adi marka kontonka kale ee soo haray ayaa la raba inaad iska bixisa sidaas darteed waxay k c b ku leedahay inta aanan la gaarin boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba konton iska bixi inta aanan la gaarin kow iyo soddonka bisha mey waa mey hadda ayay bilaaban doontaa bishan april markay dhammaata soddon iyo kow markii la gaaro maalinka ugu dambe bishaasi markii la gaaro dhegeysta lacagta inaad iska bixisa ayaa lagaa raba intaasi inta aanan la gaarin haddaba sideed dhegeysta ku bixin kartaa marka haddii k c b waxay ku leedahay waxaad ku bixin kartaa dhegeyste waxaad farin gaaban ku diraysaa ereyga c r b iyo i d numberkaaga ayaa waxaad ku diraysaa two two five two two dhegeyste waxaad ku diraysaa two two five two two ayaa waxaad ku diraysaa dhegeyste ereyga c r b iyo sidoo kale id nambarkaaga markaad ku dirta k c b ayaa markaasi kugu soo celin doonaa dhegeyste ku xisaabtan ilaa iyo dhammaadka dhegeyste oo inaad ku xisaabtanta ayaa la raba waqtiga waa uu dhow yahay boqolkiiba konton haddii lagaa tuuro dhegeyste maxaad sugaysaa waa haddii deen laguu leeyahay waxaad ku diraysaa ereyga c r b iyo kibandho nambarkaaga ama id nambarkaaga dhegeysta ayaa waxaad ku diraysaa two two five two two waa haddii k c b deen aad ka qaadatay deentaasina aad bixin weyse waxaa laga yaabaa inaad qaadatay labada kun sagaaliyo tobantii deentii aad qaadatay in ilaa hadda lagugu leeyahay sidaas darteed k c b waxay ku leeyihiin dhegeyste waan kuu fududaynay boqolkiiba konton ayaan kaa bixinaynaa boqolkiiba kontonka kale adi iska bixi marka sidaad iskaga bixin kartana waxaad dhegeysta ku diraysaa ereyga c r b ayaa waxaad ku diraysaa dhegeyste waxaad ku diraysaa iyo id nambarkaaga ayaa waxaad ku diraysaa two two five two two kadibna k c b iyaga ayaa kugu soo celin doona dhegeyste intaasi aan ku dhaafno k c b adeega kale ee barnaamijka qeybta ka a dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumuika k f c jumuika dhegeyste waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin adigoo goobtaada joogo ayay k f c kugu keenayan dhegeystow bal ka waran adigoo goobtaaga jooga haddii k f c ay kugu keeni walwalka maxaa kuu keena dhegeyste inaad walwasho inaad walbahaarto inaad markaasi qoomamayso intaba looma baahna dhegeysta k f c adiga oo goobtaada jooga meesha aad joogto fadhigaada adigoo istareex u fadhida sariirtaada ku jiifto ayay dhegeysta kuu keenayan waxaaba kasii daran dhegeyste hal mar oo keliya haddii k f c dagaagteeda intaad soo iibsato oo aad dhegeysta qac ka siisa waxaa huwaal ah in mar walba fartaada aad leefleefaysa dhegeysta tusaale yaraan ku siiya afurkii oo kale aad cunta ilaa aad ka saxanaysa dhegeysta dagaagtina aad dhammaysatay waxaa laga yaaba fartaada inaad leefleefto macaanka ay qabto keli sidaas darteed k f c waxay ku leedahay dhegeyste haddii aad rabto in aad ka farxiso ehelkaaga inaad ka farxiso asxaabtaada inaad ka farxiso qoyskaaga inaad ka farxiso xaaskaaga mararka qaarkood dhegeyste gacan adeega iska dhaaf oo xaaskaaga gee ee k f c usoo iibi xitaa adigoo guriga jooga dhegeysta dalab u dir keen ilmaha ka farxi ha cunaan k f c dagaagta aadka u macaan dagaagtaasi dhegeyste haddii afraadku uu wadada kugu qabta hawalwelin k f c dalba waxaa lagu keenay digaagtii jibsiga qoyska waa jibsigii oo dhinaca digaagtii intaad rabta ee dhegeysta dirsan karta waxaa kaaga sii daran k f c dhegeysta si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waxaaba intaas kuusii dheer waa kribsi oo markaad goosad qaqaqaqac ayaa ka yeeraysaa dhegeysta sida loo habeeyey loo hagaajiyey loo macaaneyey dhegeysta markaad dhadhamisa dhareerka waa uu kaa soo daadanay maantaba dalabkaaga dhiiba dhegeysta adigaa u riyaaqi doonaa k f c markaad dalabkeega dhiibato aad ay u macaan tahay dhegeysta mana aha haddana k f c mid marba laga foqi kara oo marnaba kama foqaysid k f c jumuika dhegeyste markaad dalbato waxaad helaysaa dhegeysta toddoba qeybood ayaad helaysaa toddobada qeybood waa toddobade waxaad helaysaa dhegeysta toddoba garab digaaga yacni garabka digaaga oo toddoba xaba dhegeysta waad dareemi kartaa ayaad helaysaa waxaa kuula sii socdaa jibsiga qoyska oo gooni ah meeqaad ku helaysaa dhegeysta toddoba qeybood oo garab oo digaaga meeqaad ku helaysaa keliya waxaad ku helaysaa dhegeysta kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal shilin keli dhegeyste miyaad toddoba garab aad u diidan tahay inaad caruurtaada iyo xaaskaada u keento waa maya waxaa kale dhegeyste aad dirsan kartaa waxaa kaloo dirsan kartaa sagaal qeybood sagaalkaasi qeybood iyagana waa sagaal garabka digaaga ah iyo sidoo kale jibsiga qoyska meeqaad ku helaysaa dhegeyste waxaad ku helaysaa laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya dhegeyste maantaba ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska asxaabta xilligan barakaysan xilligii barakaysna tobankii dambe ayaa lagu jira maantaba ka faa'iidayso oo ka farxi qoyska dhegeysta haaska ka farxi caruurta ka farxi dalab u dhiib oo k f c ama wad oo gee xarumaha k f c ee kugu dhow dhegeysta gee ha ka soo cunaano caruurtaada xitaa way farxayaan xaaskaaga way kugu farxi dhegeyste xilligii barakaysnaa ee ramadaan ayaa lagu jira ka faa'iidayso k f c jumuika dhegeyste inta lagu guda jiro adeega k f c dhegeyste aadka u macaan waa digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay gurigaaga iyo goobtaada shaqo dhegeysta dalabkaada kale ayaad diibanaysaa gurigaaga ayaa lagugu keenay xarumaha k f c waxaa ka mid dhegeysta k f c sli sli ayay ku taala dhegeysta waad ka helaysaa limurudod way ka helaysaa dhegeysta k f c limurudod sidoo kale south c ayay ku taalaa oo k f c south c mombasa road ayay ku taalaa oo k f c mombasa road waxaa kaloo ku taala k f c halingam iyo sidoo kale meelaha kale ay ku taal dhegeysta mombasa ka mid ah k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni gurigaaga iyo goobtaada shaqo adigoo shaqadaada ku jira haddii aad dalbato dhegeysta oo aad yara damacdo digaagta k f c iyo garabaheeda aadka u macaanka badan kribsiga ah oo haddana dhegeysta markaaad cunto lafaha aad leflefi gacmahaada aad lelefi maantao dhan udugeeda markuu kugu bax aad si jeclaanayso dhegeystay goobtaada shaqo adigoo joogo dukaankaaga iibsanaya xafiiskaaga fadhiya ayaad dalban kartaa sidee u dalban kartaa keliya dhegeysta waxaad wacaysaa nambarka ah ibir toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ayaad dhegeysta ka dalbanaysaa waad wacaysaa markiiba iyagaa kuu keenaan waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeyste inaad ka helayso laanta k f c ee kugu dhow ayaad sidoo kale ka heli kartaa dhegeyste oo laanta k f c ee kugu dhow ayaad ka helaysaa maantaba dhegeyste dalba k f c jumooyinka dhegeyste hagaag dhegeyste waxaan markaasi barnaamijka diradda ku saaraynaa ee aan isweydiinaynaa sidee u aragtaa in diwadbaxyadu ay dib u bilowdaan ramadaanka kadib oo marka afka la furo maadaama isbahaysigu ay kulan yeesheen kulankoodina waxyaabaha go-aamada ama resolutionka ay soo saareen ay ka mid tahay in markaasi dowladdu aysan daacad keen wadahadalada sidaas darteedna in ay rabaan in wadahadaladu daacad laga noqdo waxayna sheegeen sababtaasi ay ku tilmaameen in markaasi loo baahday in dib loogu noqdo diwadbaxyada oo markaasi dadka kenyaanka waxyaabaha ay tabanayeen culeysyada saaran si looga kor qaado dowladda ay u sheegeen inay qasab ku tahay in markaasi iyadu aysan qaado waxyaabaha asmiyo ay sheeg waxaa ka mid ah oo aan xitaa wadahadalada u baahnayn in markaasi lacagaha ee iskuullada hoos loo dhigo qarashaadka iskuullada kor hadda in hoos loo dhiga maciishada kor ah in hoos loosoo dhiga sidoo kale waxa ay sheegeen shidaalka in hoos loo soo dhiga waxyaabahaasi waxay ku tilmaameen xitaa wax aanan u baahnayn wadahadal laakiin mucaaradku waxay doonayaan wadahadalada marka la wada hadlaayo oo laga wada hadlo i b c da qoristeeda oo in la qoro shaqaaleysiinta i b c in dib markaasi looga wada hadlo lagu heshiiyo in isbaysigana saddex qaataan isbaysigana saddex xubnood ama si kaleba loogu heshiiyo waxaa kale doonayaan in markaasi haddana laga wada hadlo in keydkaasi baaritaan lagu sameeyo cidda saxda u guuleysatay sababta loo farageliyey sababta qof aan guuleysan loogu dhawaaqay waa sida iyaga ay sheegaan ayay leeyihiin laakiin taasi uma eko middaasi mid markaasi socon karto laakiin wadahadaladu markay bilaabatay aan arki doonaa walow xubnaha isbaysiga kenya kwanza ay soo saareen ay sheegeen keliya wadahadalada wax ay kala hadli doonaan iyagii xildhibaanada kale ay ka wada hadli doonaan inay tahay mid ku aadan dib u howlgelinta iyo sidoo kale in laga wada hadlo saraakiisha cusub ee la qori doona i b c keliya wax intaas dheefsiisan kama hadlayno ayay yidhaahdeen sidaas darteed isbaysiga asmiya waxay sheegeen in isbaysiga kenya kwanza ay markaasi daacad ka ahayn wadahadalada ku aadan waxayna ku tilmaameen inaysan suuragal noqon karin in qof xisbi isbaysi ka tirsan uu haddana isbaysigooda ka tirsan inuu wadahadallo ku matalo suuragal maaha ayay sheegeen maadaama aadan keenaan siday sheegeen lagu soo doortay xisbiga jubli xisbiga jubliina uu ka tirsan yahay isbaysiga kenya kwanza u aan yidhaahda isbaysiga jubli sidaas darteedna kenya kwanza ay usoo xolatay xildhibaan aadan keenaan inuu markaasi ka mid noqdo dadka ku matalaya wadahadalada ee isbaysiga kenya isbaysiga asmiyo la kulmi doono adeega barnaamijka aan soo qabto ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogtayadu iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goormay dhegeyste waa keliya markaad haysato telefoon casri ah telefoonka casriga smartphoneka markaad haysata ayaad dhegeysta la socon kartaa waxa agtaada ka dhacay waxa gurigaaga ka dhacay waxa meesha wadankaad joogta ka dhacay ayaad la socon kartaa laakiin adigoo dhegeysta niclo wadata wax caalam ka dhaca lama socon kartid laakiin telefoonka casriga waad kala socon kartaa maadaama lagu guda jiro dhegeysta bisha barakeysan ee ramadaan waxaad jeceshahay inaad eheladaada iyo asxaabtaada la sheekaysato oo aad wareysato xaaladooda waxaa laga yaabaa caruurtaada inay ku jiraan qurbaha xilligii ciidda ayaa la jooga ramadaankii ayaa la jooga zake waxaa la bixinaya kii kale digirsoonki waxaasoo dhan waxaad rabtaa inaad la hadasho oo aad tidhaahda bal lacaga soo dira digirsoonka aan bixine ee ilmihii dharka ciidda ha loo gada ciddii raashiinkaa ka dhammaaday idinka xaaladiina ka warama caruurtiisa yihiin haye caafimaadkiina waxyaabahaasoo dhan si aad u wareysata dhegeysta waxaad u baahan tahay dhaata adigoo dhaata haysanin qof meel kale kaa jir dhegeysta lama socon kartid oo lama hadli kartid telefoonkaadii facebook ma ka geli kartid whatsappkii ma isticmaali kartid ileenay hadda waa la casriyoobay qofkii isagoo maraykanka jooga adigana gaaris joogto ee aad la hadlaysaa wiilkaada maraykanka kuu jira gabadhaada dibadda kuu jirta wadanka ama yurub kuu jirta ama america kuu jirta ama wadamadan kale ee carbaha kuu jira waad la hadli kartaa marka muuqaal ayaad kula hadlaysaa dhegeyste adigoo sariirta rajiifo ayaad la hadlaysaa u iibi marka aabooyinka hooyooyinka u iibi dhaatadan dhaatadan dhegeyste waxaad markaasi waa adeega internetka safaricom ay kugu talagashay adiga waxayna ku siinaysaa dhegeyste laba g b oo dhaata ayay ku siinaysaa safaricom iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha inta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya boqol shilinaad dhegeysta ku helaysaa intaasoo dhan marka sidee u iibsan kartaa waxaad u iibsan kartaa dhegeysta waxaad ku dhufanaysaa star five four four hash ayaad ku dhufanaysaa waa star shan afar afar afar gees ama xidig shan afar afar afar gees ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufata dhegeyste waxay kuleedahay safaricom maantaba ka faa-iideysa oo tixraac ayay ku leedahay si aad u hesho laba g b oo dhaata ah laba g b oo dhaata markaas waxaa kuula sii socdo oo kuu raacsan dhegeyste plus boqol m b oo dhanka adeegsiga google-ka ah waa google maapka google maapka dhegeyste ayaad adeegsanaysaa oo aad ku adeegsan kartaa meelaha aad u socoto oo kale aadan garanaynin waad ku dhufanaysaa isagaa ku geeni adigoo aanan daalin wareerin ayuu dhegeys ku geeni adeegan waxaa kaloo ka heli kartaa dhegeysta applicationka my safaricom my safaricom haddii kuusoo degsan yahay applicationkaasi waad ka heli kartaa dhegeysta adeegan kadibna markaad waxaa kaloo ka heli kartaa ama website-ka safaricom ee ah w w w dt safaricom dot com kadib dhegeysta xulo data deals markaad ku dhufato star five four four hash markaad ku dhufato waxaad xulanaysaa dhegeysta data deals markaad data deals xulato nambarka labaad waa data deals dhegeysta ogow nambarka labaaday ku jirtaa data deals oo nambarka labaada xulani kadibna waxaad xulani eber eber waa zero dhegeysta oo ah adeega internetka aad u baahnayd adeegaas ayaad xulani markaa data deals oo number two aad ku dhufato haddana waxaad ku dhufanaysaa zero ama nambarkaasi eberka ayaad ku dhufani oo marka aad ka helayso dhegeysta internetkii aad u baahnayd ayaa halkaasi ka heli khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel walba adigoo aanan waqti kaa lumin adigoo waqti kaa lumin ayaad dhegeysta meel walba ku aadi kartaa sidee ugu aadi kartaa waxaad dhegeysta sameynaysaa waad ku dhufanaysaa google maapka ayaad gelaysaa isagaa ku geyna xaafadda aad u socota iyo xaafadda aad joogta iyo tanaa u socota haddii aadan garanaynin wadooyinka google maapka ayaad tegeysaa dhegeysta isagaa ku geyn oo kuu tilmaamay suu kuu wadana guriga aa rabta ayuu ku geyni sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka ramadaanaha lagu guda jiraa duruusta diiniga ee caruurta aad cashirada kala socodsiin kartaa adiga wacdiyada ka dhegeysan kartaa sheekh umul sheekh xuseen jabuuti sheekh mustafa iyo culamada kala duwan oo halkan aan kusoo koobi karin ayaad dhegeysta ka dhegeysani kartaa sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa maadaama hablaha qudhooda galabkii ay afur kariyaan ayagana waxay soo dejisanayeen dhegeysta oo ay iibsanayeen adeegan kadibna si tartiib ah ayay oga daawan karaan youtube-ka cuntooyinka kala duwan ee ay markaasi sameynayaan sambuuska noocyadiisa kala duwan qabaab casri ah kawaabka sidii loo sameeyo jibsiga saad u sameyn lahayd waxyaabahaas oo dhan iyagoo habaysan dhegeysta youtube-ka ayaad ku dhufanaysaa halkaasaad ka baarani galabkii xaajiga markuu imaado aada cuntada hordhigta waaba kuu farxaa wuu kugu qoslaa dhegeyste qalbiguu kaa dareemaa sidaad u wanaajisay si aad u wanaajiso dhegeysto cunto macaan aad ugu kariso iibso dhaatadan safaricom waxay ku leedahay ramadaankii gabagabo ayuu marayay dhaatada iibsa oo ka farxi xaajigaada cunto macaan u kari sidee ugu karin karta youtube-ka ka bara ayaa lagu leeyahay dhegeyste maxaaba meel kale u aadi waqti iskaga lumini adigoo gurigaaga jooga dhaatadan unbaad iibsanaysaa dhegeysta youtube-kaad gelaysaa kadibna waad ka daawanaysaa maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash dhegeyste si aad maantaba uga faa-iideysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaata ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo heli kartaa dhegeyste ama ka heli kartaa adeegan applicationka my safaricom iyo shabakada safaricom ama si kale haddii aan kugu dhigo website-ka safaricom ee w w w dot safaricom dot com ayaad dhegeyste ka helaysaa maantaba ka faa-iideyso dhegeyste adeega poster parcel waa adeeg aad qiimihiisu awoodi karta dhegeysta laguna kalsoonaan karo adeegan waxa uu kuu sahlaya dhegeysta inaad dokumentiyo iyo alaab noocyadeeda kala duwan aad u dirto gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka poster parcel dhegeyste waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aad u wanaagsan waxaadna ku diri kartaa alaabta adigoo adeegsanaya adeega poster parcel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah ayaad alaab u diri kartaa dhegeyste poster parcel waa hab la awoodi karaa oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo dhegeyste boostada si caalami ah waxaana jira laba noocood oo parcel a dhegeyste adeegaha ama adeegan si dhab ah waxaad uga heli kartaa waddan kasta oo caalamka ogow miisaanka ugu badan ee loo diri karo caalamka waa soddon iyo kow dhibic shan kiilo dhegeyste macaamiilku waxa uu soo gelaya xafiiska posta waa marka uu alaabta diraayo kadib alaabta uu diraayo ayuu ku qoraya magaca cinwaanka boostada cinwaanka deegaanka iyo nambarka telefoonka iyo sidoo kale isaga cinwaankiisa markaas macaamiilku wuxuu buuxinaya foomka caddeynta ee macaamiilka kaas oo faahfaahinaya dhegeyste waxa ku jira baselka iyo qiimahooda alaabtaad diraysa qiimahooda iyo waxa ku jira foomkaas ayaad babuuxinaysaa dhegeyste kadib markaad buuxiso sarkaalka posta wuxuu xaqiijinaya waxa ku jira ayuu xaqiijinaya waa alaabta aad dirtay waxay yihiin ayuu xaqiijini wuu miisaami sidoo kale macaamiilku marka waxaasoo dhan la dhameey waxaa la siini reshiid reshiidkaasi wuxuu faahfaahinaya nambarka raadraaca alaabta alaabta nambarkii aad u ahaa ku qoran ayaad qofka u diri kartaa nambarkaasaad haysanaysaa dhegeysta ee raadraaca macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karaa shabakada posta sidoo kale alaabtaada waxaad kala socon kartaa intay dhexda kusii jirta shabakada posta ayaad kala socon kartaa posta kenya dhegeyste ayaa gudaha dalka ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo sidoo kale boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan ah ay xafiisyo ku leeyihiin posta kenya waxay ku rajaynaysaa dhegeyste ramadaan mubaarak waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina meel kastaad joogtaan dhegeyste barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay
من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي رمضان ده سما على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول hagaag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeysta naga soo wici kartaa waxaan isweydiinaynaa oon barnaamijkeena maanta diridda ku saaraynaa dhegeyste isbahaysiga asmiyo waxa ay sheegeen in dibadbaxyadu ay dib u bilaabi doonaan marka afka la furo oo soonqaadka uu dhammaado ama ramadaanka uu dhammaado ayay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada waxayna ku sababeeyeen ama ay ku sheegeen inay soo celeen dibadbaxyada in aysan arkin wax rajo ah iyo natiijo wanaagsan maadaama ay sheegeen in isbahaysiga kenya kwanza ee dowladda aysan markaasi daacad ka ahayn wadahadalada waxaana isbahaysiga ismiyo sheegeen in marka la wada hadlayo loo baahan yahay qofka lala hadlaayo waxaa laga wada hadlaya in daacad laga yahay sida loo xalin lahaa caqabada soo bixi karta wixii oo dhan iyagoo aanan diyaarsanin meesha ugu dambeysa qofka markaasi guddoomiye u ah waxaasoo dhan iyagoo iskala dooran toddoba xubnood keliya ay soo magacaabeen ay leeyihiin isbahaysiga kale toddobadiina waxaa ku jira mid ka mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga asmiyo oo dhankan kale u wareegay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeysta naga soo wici kartaa oo barnaamijka kaga qayb qaadani kartaa dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysaneysaan waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina meel kastaad joogtaan subax wanaagsan ayaan idin leeyahay ramadaan mubaarak dhegeystayaal dhegeystaha ugu hore ayaan markaasi siini ee doonaa inuu ka qayb qaato barnaamijka hallow star f m dhegeystay soo dhowow magacaaga meeshaad naga soo wacday star f m hellow ma hayo dhegeystahaasi balse waxaan filaya inuu dib usoo beegsan doono si markaasi barnaamijka uu qayb uga noqdo dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya barnaamijka qayb inuu ka noqdo walaal soo dhowow magacaaga iyo meeshaad naga soo wacday iyo sida aad u aragto in isbahaysiga asmiyo ay dib usoo celiyaan dibadbaxyada soo dhowow walaal waan ku maqlaa magacaaga meeshaad naga soo wacday
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cabdi maxamed xuseen oo kasoo hadlaya etoobiya farshaxan waxe haye
haddii aan ka qayb gala
aha
walaalow maxan horta ma ogtahay dhol wax makelay ma ogtahay aha
maslaxada inuu nagu dadaalo baa fiican sidaa ila taanay waan garta
waxaan alxamdulilahi madaxweynaha iyo rayla ay meelaha ku doonayeen mhm
alxamdulilah bataaatee inay lala gaangaado oo miis la fadhiisto oo markaan alxamdulilah garan wax lagu xaliya ayaa fiican moog in la mudaaraado oo dadka la dhaca oo markaan alxamdulilah rabshado la kaciyo aha
waa laga fiican yahay waan garta
marka aniga hadda waxaan dhihi lahay nimankaan mucaaradke ha ku soo dhawaadaan xafiiska markaan waraaq iyo alxamdulilahi wadahadal saas inay ku imaadaan oy meeshaan xal ka raadiyaan aniga sidaas ay ila tahay haye
saasaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaal xigaha
xaaj cabdikariin joolidaab haye xaaji cabdikariinow soo dhowo walaal
war waa ku salaamay waan kaa qaada walaal walaalo waxaa waaye horta maan maanooda horta raayna awoodo inuu naga joojiyaa yaa wanaagsan haye
maxaa yeelay maanimaada waxaa noo maaraysa dowlad dowladda way dhalatay mhm eegan waxa dhaqaale iyo inta wax ka doonaa loo baahan yahay moogi mhm maana maanta oo dadkan abaad kasoo baxay ee kudi wuxuu qaadana ee dowladda hata waxay qaada waxay dhacdahay mhm maana maanta waa kicin waxba umahayso noo mahayso annaga waan garta waxaan leeyahay raaya raayla agaha u kasaara oo maanimaada waxaa naga daayo Ha- haye
walaalo waa mahadsantay muslimiinta dhan waan salaamhayaa aad baad u mahadsan tahay dhadhaab ayuu naga soo wacay waa uu ku mahadsan yahay Eh, dhegeystaha kale hallo star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
waa almashaar oo meel baadiya joogo
aadan bishaar meesha baadiyaha waa intee magaceed waa taarareba ay ka tirsan tahay haye booka miya
a haye soo dhowow walaalow aad baan u dhowahee
aha horta mudaharaadka inay bilaabaan horta ma fiicna
waan garta inay wadahadalka soo dhursagaan oo wadahadalka ay sugaan baa fiicnay
haye
marka mudaharaadka baan bilaabay ilaa mudaharaad buu keenay
aha faa'iido ma keenayo
waan garta
marka nimanka ayagana madaxda oo xildhibaan annaga oo ayagana xisbiga ay ka tirsanayen ka baxaayeen haddana xisbi kala gelayoon haddana wadahadal aan geela aan gelaynaan haddana aha
ayaga rabto inay ka fiirsadaan baa fiicnay
waan garta marka meesha in lagu soo dhawaadaan rimaad waa lagu- waa lasaa- waa lagu- waa lagu sii kala fogaan haye
imaalaysaa waan ku maqlaa aad iyo aad waan ku maqlaa aadan su- sii wad
marka waxaa la rabaa marka mudaharaad ma- ma- maadaama macnoo lahayn mhm
in la wadahadalka isku imaado wadahadalka la bilaa hadda weli aan la bilaabin aha
la gudugala horta ficneed waan garta
wadahadalka xukuumadda ayaa marka guddi soo bixi ma dhow labada guddi soo bixi ma dhowe haye horta in la wada hadlo oo lasu imaado maxaa hortaagan waan garta
meesha waxaa ka cad wadahadalada inaan daacad laga ahayn xagga xaggaba waan garta
marka waxaa fiican labada nin inay isku imaadaan waa laba nin oo siyaasiyiin oo wadanka maaragtay madax ka eh aha inay shacabka u daneeyaan oo isku imaadaan oo danaha wadanka ay ka wada hadlaan haye yaa fiicna ma nin walba dembiga hadduu fiiriy aha meeshii laba dibi ku diyaareen waxaa coosaa ku dhiqoda haye dadka shacabka ayaa nin meesha ku ramaaday waan garta marka waxaan leeyahay nimanka heshiiyaanaha ayarka oo mudaaraadkii waxa qallaasaha ha la joojiyo oo wadahadal ha la galo oo hala heshiiyaan kuta- ayaan dhihi lahaani waan garta
waa mahadsanta
adigaa mudan aad buu u mahadsan yahay aadan soo dhowow dhegeystaha kale hallo star f m wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal codka sare u qaad soo dhowow
waan dhowahay haye
tanariif aan joogaa aha
horta dhammaanooda wax faa'iido ay keeni ma laho waan garta
duqanna wiciisa waa wax lagu soo daalay aha
oo ma- intaasoo goor bay maaragtay dawladda horeba hadda xa- waxa hansheeg bay ahayd mhm haddana tani waxay leeyihiin hansheeg ma ogoli haye
marka waxa midda kale hadda waxa meesha yaalla waa unisa muran aha
murankana waxa waayo dad azimiyo ah inta joogaa baa laleeyahay mhm
hadduu jooga hadee do- dabashay u socotaa la arki maogta waxaan shanta sano iskaga dhamaan annagana waan ku hoos dhamaanaynaa waktiga anaga dhumi marka duqan waxaan dhihi lahaa aniga aayarkoo macaarifkiisa ha iska joogo ee mandhamaanood iyo buuqana hanaga daayo dawladda wa- dawladda ee shantan sano ayagan sanad bay sii dhamaynaysaa hore aan u soconay habeen hore madaxweynaha wuxuu lahaa booshada wax baa hoos baa loo dhigi
waan gartay
marka mandhamaanooda danku ma jirto raila hanaga daayo mandhamaanooda ee, saasaan leeyahay ani nabad wey.
aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale hallo star f m
helo waaleykum salaam raadiyaha iska dami walaal
salaamu calaykum waaleykum salaam raadiyaha iska dami walaal hagaag dhegeysta markaadna soo wacaysa raadiyaha iska dami si aan isku maqalno hallo star f m Hello, assalaamu calaykum.
waaleykum salaam walaal
Horta, maanta waxaa laga hadlayaa maleynaa Raila Maandamanoodii waxay xashiradu ku xiray.
aad iyo aad in ay dib u bilaaban doonaan ramadaanka markii u dhama Maandamanood horta waaba in la bilaabo oo ay ku jirtaa.
haye Hadda ugaalidii burka waa naga rakaysanaya oo tii ugu horreysay.
aha
Marka waxaan kale inuu ku suuro ilaa ay hoos u dhacdo waan diyaar u nahnay.
aha
Marka nimanka IB oo hadda oo ka lagu soo darayna baarlamaanka leeyahay baarlamaanka waxaa la rabaa in waqti lagu dheereyso dee shacabka waxba loo qabanin.
aha
Marka Kaynan oo oo isagan aan leen aan leen oo kaas oo simiyo ka tirsan waa la soo geli meeshii.
mhm
ninkaasna marka dadweynuhu qayaanay ninka soo doorto qayaanay xisbigu soo doorto ka tagay xisbi kala gale mhm dadkii waa qayaanayba mhm waa in xisbi tallaabo ka qaado dib loo soo celiyo doorasho horna la gala mhm maadaama xisbi uu ka baxay jubilee mhm
marka waxaan ku taageeraya raila doorashada da- maandamanaha sii wada oo Hay.
su nabadeed
haye ma fahantay waan gartay
marka waxaan ku dadaalaynaa marka nabadda hala ilaaliyo laakiin dab- maandamaan xisbi horta dawladda macaanta dawlad ma aha mhm
marka ruto na soo dibco marka waxyaalo hadda oo leeyahay ruto ninka ruto hadda hadalhiisa ma baxumo laakiin haweenkiisa wadanka la qaybinaya saan u arkaayo haye
marka asagana wuxuu yahay mal ninta boy horta oo yahay maskeerba waa kaasoo laga helaya wadbay ruto arrinta ku xiran tahay mhm
marka dee waxaa la yidhi dee yasmoja koosa iyo toosa iyo hotel haye marka wadanka dhib yaa loo keenin mhm Eh, saafaada haddaa ku guulaysana waaba raila wuu ku dhahay soomaha waan ku habalyayni haye marka saafaad maxay ugu dhiganta baafurtidooda hal arka ummadda adduunka iskugu maataa la fiiriya haddii lagu aad ku guulaystin waaba siduu kuu sheegay raila waaba lagu hambalayna haddaa ku guulaystina dee waaba doorasho lagu noqonayo sheekada haddana waaba la hagaajin karaa wa laakiin adi haddaa tiri ma furi aa tira ninkin waa ani waa la doorto taagan yahay mhm marka dadka dadweynihi asaga raacsayin marka adigana dee biriiskaada carra ku shubmaya aad baad u mahadsan tahay Ah, marka waxaan leeyahay soo dibac soo dibac ruto
dhegeystaha kale hallo star f m
asalaamu calaykum
waaleykum salaam raadiyaha iska dami calaykum waaleykum salaam raadiyaha iska dami walaal
waa cabdi xasan oo kaasoo waca dalka etoobiya magaalada qurarey quraarey soo dhowo walaal
waa dhowahay horta waxaa waay niyow ninkan raila ee soomaalida ilaahay annaga sidaan dhag ku maqalnay ilaa abis asaan dhibaato usoo wadi jirin haye
asagana haddaan doorashadii kenya loo dhigay oo dhanaas ilaahay u nasiibin oo isku ku- isku gafay mhm
waa liiga xoog iyo intaan ka boodayay shicibkiinas haddana amkaan iska horkeen horta waa laga fiican yahay mhm
aniga waxaan dhihi lahay inaas ninkaas aad iyo aad maskaxdiisa ee, ninka mas-uul qaadaba inay la daba dhigtana waa laga fiican yahay haye
haddii isdaba dhigatana shicibkaasun dhib u keeni moogi ninkiisa adiga oo dan leed waxba maraadis waan gartay shicibkana in adiga sidaas naftaada u qabtaa loo qabo oo arada aan dhibaatay khalaasi wadanka loo turno waa fiicanta waan gartay
aniga waxaan dhihi lahay duqur raila e inays horta aad iyo aad astacdi u wadaan horta aniga aan aan u arkaa waan gartay ninka mas-uuliyadda ilaahay aad u nasiibay oo loo dhiibi ee, mujtamaca maanta waxaan umaynaa north eastern oo dhammaala raila aan dooranaynin mhm
ilaahay uma qorinaya haddiiba laga qaaday inays haddana iska qanacaa waa fiicneed waan gartay mar markoona maa laban maayan mar walboo laga qaadana saan noo dhibaatay balaayo as uu haddana luqunta u gashtaa haye
aniga waxaan ku doorin lahay muslimiinta dhanba meel ay joogaan wadanka in loo turo raila iyo waxaan iyo manangooda aan la raacin wadanka loo turo alla ila duq aad iyo aad loola hadla sidaan aan dhihi lahaa aniga aad baad u mahadsan tahay xigaha walaal soo dhowow
الو السلام عليكم waaleykum salaam walaal waa mustafa aadna oo kaasoo waca kumbisho haye
haddaan gudu gala
maxaan kaloosa ninka inta aqliga le waxaan wax lagu daala mala haye
ninkii saadiq bis aqaani iyo ninkan yani maxkamadda kuwabe diido oo ku madaxweynimo isku dhaarina lagu daala mala waan garta
waxaan arday maaragtay maishida hoos u dhacday aqoonsada hala shaqaysiiyo waxaa leh waxaa waxba kama jiraan geedka oo maska la yidhahaa maaragtay maska la yidhahaa jilbiska afiska bustaa isku qadeen casada isku qadeen bus bustaa isku qadinaya waxa dadku wax oo anigu aad noo danayna
waan garta waxaan hadda adle maashida qaali noqotay waxaasay maaha arrintaas maa hortaas aan la moodin arrinta waxaa waa madaxweyne aniga madaxweyne waa yani aniga madaxweynaha taagan yahay moogi waxaan kale oo maaragtay anigu socodkaas ku kacinaa moogi wax wax ka jira mala
waan garta halo waan ku maqlaa
socodkaas ku kacinaa moogi ninkan waa sidii afriska iyo bustaa isku qarinaya waxaan wax ka jira ma laha aniga madaxweynaha taagan
haye
ruto anigu kenyaanka aniguna baabiina mawisutona waxaa leeyahay mooskatara mala
aad baad umahadsan tahay kolka waxaan leeyahay maaragtay ninkaasay waa la yaqaanaa taariikhdiisa waa la yaqaanaa ujeediisana waxaa waa ana madaxweyne macose macaarib baa loo baahan yahay waxay dararbaysay macaarib baa loo baahan yahay
haye helo macaaribka meeshaan ma yaalahe macaarib ma yaalahe macaarib waxaa lalahaa kolkii dowladda ay qaada ninkii dawladda aqoonsada amcalad iyo waxaa labaa taageeri lahayd
hadda wuu umahadsan yahay dhegeystahaasi adeegyada barnaamijka ayaan soo qabani bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixiyey nidaamka dayaacdirta deynta kaasoo doonaya in uu ogolaado macaamiisha inay iska bixin waayay deynta moobeelada inay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ah ee haray halka boqolkiiba konton kale laga caafiyey lana cusbooneysiiyey heerkooda deynta ee c r b macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deynta aan weli la bixinin laga bilaabo kowdii disembar ee sanadkii labada kun labaiy labaatanki oo ay ku ekaan doonto ilaa soddon iyo kowga bisha mey sanadka labada kun saddex iyo labaatanka oo hadda waxyar keliya ay markaasi naga xigaan liiska madow ee dadkan aan bixinin deyntooda ma lagu daray k c b bank ayaa kaa caafisay boqolkiiba konton deyntaada islamarkaana cusboonaysiisay heerka deyntaada ee c r b marka hadda dhegeysta kuma jirto liiskaas waa marka hadda ku jirto liiskaasi dhegeysta keliya waxaa lagaa doonaya inaad bixiso dhegeysta boqolkiiba konton kale ee haray maadaama boqolkiiba konton lagaa caafiyey si heerka wanaagsan ee deyntaada aada u hesho ka faa-iideyso fursadan dhegeysta oo iska bixi deynta hartay waa haddii k c b bank aad ka qaadatay lacag deena ama k c b mpesa haddii uu noqon lahaaba haddii deyntaasi dhegeyste kale lagugu qoray fadlan wac haddii deen lagugu qoray fadlan wac eber toddobo koob iyo toban eber sideed toddoba kun waa eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddobaatan eber eber ama eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddobaatan siddeetan iyo toddoba si aad uga wada hadashaan arrintan dhegeyste maantaba ka faa-iideysa oo wac oo iska bixi deentaasi maadaama boqolkiiba konton laga caafiyey dhegeyste deenta adeega poster basil waa adeeg aad qiimihiisu awoodi karta laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlaya dhegeysta in dokumentiyo iyo alaab noocyadeeda kala duwan aad u dirtid gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada poster kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka poster basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aad u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega poster basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo caalamka ama adduunka ah ayaad u diri kartaa poster basel waa hab la awoodi kara dhegeyste oo ammaan ah waxaad ku dirto waa ammaan dhegeyste oo alaab lagugu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo basela dhegeyste adeegan si dhab ah waxaad oga heli kartaa waddan kasta oo caalamka miisaanka ugu badan ee loo diri kara caalamkana waa soddon iyo kow dhibic shan kiila ama thirty one point five kilo macaamiilku waxa uu soo gelaya xafiiska boosta alaabta uu diraya ayuu ku qoraya magac cinwaanka boostada cinwaanka deegaanka iyo nambarka telefoonka iyo cinwaankiisa macnaha markaan ku leeyahay wuxuu ku qorayaa magaca magaca qofka aad u diraysa aad ku qoraysaa waxaad qoraysaa ciwaanka boostada qofkaasi aad qoraysa ciwaankiisa boostada ayaad qoraysaa cinwaanka deegaanka meesha la geenaya alaabtaad qoraysaa iyo numberka telefoonka qofkaad u dirtay numberkiisa iyo sidoo kale adi cinwaankaada macluumaadkaadaad ku qoraysa adiga diraayo magacaaga waxa oo dhan waad ku qoraysaa markaas macaamiilku waxau buuxinayaa foomka caddaynta markaad waxaasoo dhan qorto alaabta meesha aad dhigta foomaa lagu dhiibi dhegeysta foomkaasi oo caddaynta ayaa buuxinaysa foomkaasi caddaynta macaamiilka ayaa layidhaahdaa wuxuu markaasi foomkaasi faahfaahinaya waxa ku jira baaselka iyo qiimahooda alaabta ad diraysa maxay yihiin qiimahooda lacagta maxayin waxaasoo dhan meeshaasa lagu qori adnaba foomku waad buuxina dhegeysta sarkaalka boostada wuxuu xaqiijinayaa waxa ku jira wuu miisaamaya macaamiilkuna waxaa la siinaya rashiid marka uu xaqiijiyo uu miisaamo rashiid ayaa lagu siinay rashiidkaasi oo markaasi faahfaahinaya nambarka raadraaca alaabta ilan rashiidka nambara ku qoran rashiidkaasaa lagu siinay nambarkaasi ee faahfaahinta alaabta ayaana ku qoran macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karaa shabakada posta markaad kasoo tagto aad dirta alaabtaada waxaad kala socon kartaa dhegeyste shabakada posta ayaad kala soconaysa aad ogaanaysaa posta kenya dhegeyste ayaa gudaha dalkani kenya ku leh shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo sideetan dal oo caalamka oo dhan ayay dhegeyste xafiisi kuleen posta kenya waxay ku rajeynaysaa dhegeyste ramadaan mubaarak ayay ku leedahay ka ganacsi ahaan dhegeysta hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaale adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca dhegeyste adigoo gurigaaga jooga waa goormay hadi waa marka dhegeyste aad haysato telefoonka casriga ah si aad uga faa'iidaysato dhegeysta internetka ee safaricom ay kugu talgashay maadaama ramadaan lagu guda jiro waxaad jeceshahay in helada iyo asxaabta aad la sheekaysato oo aad wacdo adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaata ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah inta waxaad ka helaysaa ama ku helaysaa boqol shilin oo keliya maantaba garaac star five four four hash si aad uga faa'iidaysato dhegeysta ood u hesho laba g b oo dhaataha boqol imbiyo dhanka google mapka ah adeegan waxaa kaloo ka heli kartaa applicathonka my safaricom iyo shabakada shabakada safaricom ee w w w dot safaricom dot com dhegeyste kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo ama zero oo adeega internetka aad u baahneyd ah khariirada google ma google m b free oo aad u gasho dhegeysta aad si aad ugu raaxaysato inta aad markaasi inaad ku aado meel waliba adigoon waqti kaalumin waxaad dhegeysta adeegan u adeegsani kartaa daruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegeysato youtube-ka ayaad ka baari kartaa sidoo kale cuntada sida loo kariya maantaba garaac star five four four four star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysato dhegeysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaataha boqol m b oo markaasi dhanka adeegsi google maapka waxaad kaloo ka heli kartaa applicathonka my safaricom app iyo shabakada safaricom ee w w w dot safaricom dot com dhegeyste dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jamoyka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adaga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogta ee k f c kugu keenaan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadku kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jiro ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalba k f c jamoyka si wanaagsan ayaa dhegeysta loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga foqi karin k f c jamoyka markaad dalbato dhegeysta waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska keliya waxaad ku helaysaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga iyo jibsiga qoyska waxaad iyadana ku helaysaa laba kun shan boqol iyo konton shilin ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska asxaabta xilligan barakeysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c halingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa laguu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiiba dhegeysta adigoo gurigaaga joogo wac eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo laba ama tag laanta k f c ee kugu dhow dhegeysta dhegeystow bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixiyay nidaamka dayactirta deynta kaasi oo doonaa inuu u ogolaado macaamiisha inay iska bixin waaye deymaha moobeelada inay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ah ee haray halka boqolkiiba konton kale lagaa caafiyey lana cusbooneysiiyey heerkooda deynta ee c r b macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deynta aanan weli la bixinin laga soo bilaabay kowdii decembar sanadkii labada kun labaiy labaatankii ilaa soddon iyo kowgii may labada kun saddex iyo labaatanka haddaba dhegeyste liiska madow ee dadkan aan bixinin deyntooda malagugu daray k c b bank ayaa kaa caafisay dhegeysta boqolkiiba konton deyntaada islamarkaana cusbooneysiisay heerka deyntaada ee c r b marka hadda dhegeyste liiskaasi waa inaad kuma jirtid haddii aad iska bixiso keliya waxaa lagaa doonaya inaad bixiso boqolkiiba konton ee kale ee haray si heerka wanaagsan ee deyntaada aada u hesho ka faa-idayso fursaddan oo iska bixi deynta hartay dhegeysta haddii deyn lagugu leeyahay ama lagugu qoray fadlan wac eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka ayaad ugu diri kartaa eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba si aad uga wada hadashaan dhegeysta sidoo kale ama waxaad farin gaaban ku diri kartaa ereyga c r b iyo i d nambarkaaga nambarka two two five two two two two five two two ayaad dhegeystay ku diri kartaa farin gaaban k c b markiiba iyaga a markaasi dhegeystay kuu soo celin doonaa maantaba ka faa-idayso dhegeyste adeegaasi oo iska bixi deenta lagugu leeyahay guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka hogaankiista anigoo anwar maxamed ayaa idiin soo saaray barnaamijka idinla la socodsiina waad ku mahadsantihiin sidaasii nabadgelya
ويفرش مولود رمضان ده حياتي سنة على